halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebal noogu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magaca baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaa horay u sii soconaya kitaabkii yixisqeel oo isagu ahaa wadaad inkastoo uusan howshiisii wadaadnimada qaban yixisqeel wuxuu dadka u warinayaa siduu xaalku ahaa intan la go'aansan in magaalada yeruusaalem la baabi'iyo dadku waxay caabudi jireen shar waliba oo waxay taasuna sababtay in ammaantii rabbiga ay ka tagta macbudka yeruusaalem halkaasoo xaadirnimadii ilaah ay dadka la joogtay beri hore waxaa kaloo dib loo eegayaa taariikhdii dheereed ee dembiyadii israa'iil xukunka ku dhici doona mustaqbalka iyo dib u soo celinta israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka saddex iyo soddonaad aayadda saddexaad oo iyadu weli qabyo ahayd laakiinse looga hadlayo in gadaal loogu noqday shaqadii markii hore la siiyey nebi yaxisqiil oo ahayd ilaaliyanimada nebiyadu waa ilaaliyayaal wanaagsan oo waxay dadka u sheegaan sida iyo goorta cadowga uu imaanayo isla sida ilaaliyuhu dadku uu ugu sii digo oo ugu sheego sida xaalku uu yahay wakhtiga habeennimada haddaan markaasi haatan dib ugu noqonno cashirkan ayaannu meeriska ka bilaabaynaa cutubka saddex iyo soddonaad aayaddiisa lixaad waa baalka kun laba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qorninka uu leeyahay sida tan laakiinse waardiyuhu hadduu arko seeftii oo soo socota ilowse uusan buunka yeedhin oo uusan dadka u digin hadday seeftu timaado oo ay qof iyaga ka mid ah nafta ka qaaddo kaasu xumaantiisu ku dhintaa laakiinse dhiiggiisa waxaa la weydin doonaa ninkii waardiyaha ahaa gacantiisa haatan dadka waxaa loo xukumi doonaa dembiyadooda laakiin waardiyayaasha ayaa mas-uul ka noqonaya haddii aan loo digin nebi xisqeel baa iyaga u digaya oo nebiyada beenta ah cidna uma digaan waayo iyagu ma leh indha ruux ahaaneed oo ilaah waxba uma muujiyo hase yeeshee nebi xisqeel shaqo wanaagsan buu sameeyey weli waxaannu ku jirnaa haddaba meeriska cutubka saddex iyo soddonaad ee kitaabkii nebi xisqeel aayaddiisa siddeedaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan haddaba wiilka aadamow waardiye baan reer banu israa'iil kaaga dhigay oo sidaas daraaddeed erayga afkayga ka maqal oo iyaga xaggayga uga dig nebi xisqeel amarkaas la faray wuu yeelay weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka saddex iyo soddonaad aayadda siddeedaad waxaana qorninka quduuska ahu uu leeyahay sida tan soo socota markaan mid sharrow ah ku idhaahdo sharrowgow hubaal waad dhiman doontaa haddaadan sharrowga jidkiisa sharka ah kala hadlin oo aadan uga digin ninkaas sharrowga ahu xumaantiisuu ku dhiman doonaa laakiinse dhiiggiisa gacantaadan weyddiin doonaa haddaba mas-uuliyadda waardiyaha waxa weeye inuu dadka uga digo ciqaabta soo socota waxaa haddaba ilaaliye ama waardiye la mid ah wacdiyayaasha markaa lagaa dooni maayo dhegaystow inaad hadalkaaga daraaddiis ku guulaysato kuwa badan oo si laablakac ah ugu yimaado ilaah waxaa lagaa doonayaa inaad ilaah hadalladiisa dadka ugu wacdiso sida ay yihiin weli waxaannu ku jirnaa cutubka saddex iyo soddonaad waxaanan eegaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waxaad iyaga ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartee inaanan innaba farxad ka helayn dhimashada sharrowga laakiinse waxaan jeclahay in sharrowgu uu jidkiisa ka soo noqdo oo uu noolaado soo noqda jidkiinna ka soo noqda waayo reer banu israa'iilow bal maxaad u dhimanaysaan waxaa aayaddan ku cad in ilaah aannu doonaynin inuu xukumo dadka nebi ishaaciyah ayaa inoo sheegaya in xukunku uu yahay howl qallaad oo aannu ilaah jeclayn ilaah wuxuu doonayaa inuu badbaadiyo dadka oo wuxuu ku adkaynayaa inay aqbalaan oo ay addeecaan isaga oo ay helaan nolosha daa'imka ah ee lagu helo rumaysadka masiixa haddaan horay idinku sii wadno meeriska oo aannu hoos ugu dhaadhacno baalka kun laba iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabkii iyo xisqeel cutubka saddex iyo soddonaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qorninka uu leeyahay sida tan laakiinse dadkaagu waxay yidhaahdaan sayidka jidkiisu ma qumana ilowse waa iyaga qudhooda waxa aan jidkoodu qumanayn haatan dacwad kale ayay reer banu israa'iil qabaan oo waxay leeyihiin ilaah dacwaddiisa kuma qumana wuxuu qof waliba u eedaynayaa isku si welibana waxaa kuwa masaafuriska u jooga magaalada baabiloon ku jira dad wanaagsan bal aynu eegno aayadda siddeed iyo tobanaad ee kitaabkii nebi xisqeel cutubka saddex iyo soddonaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan kan xaqa ahu hadduu xaqnimadiisa ka leexdo oo uu xumaan sameeyo xumaantiisu ku dhiman doonaa aayaddanu ka hadli mayso in mu'miniintu ay lumin karaan badbaadadii horay ay u heleen laakiin wuxuu leeyahay markii mid ka mid ah carruurtiisa uu dembaabo ciqaab baa koraysa waana isla sidii rasuul bawlos oo ruuxa quduuska ahi uu saaran yahay inoogu sheegay warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad markaasoo uu lahaa laakiin haddaynu innagu dhexdeenna iska xukumi lahayn laynama xukumeen mar kale ayaa rasuul yooxana oo ruuxa quduuska ahi uu wado wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan haddii qof un arko walaalkii oo samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waa inuu ilaah baryo isaguna noloshuu siin doonaa kuwa samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waxaa jira dembi xagga dhimashada ah oo anigu odhan maayo kaas ha ka tukado haddaba wuxuu ka hadlayaa rasuulku dhimashada ku imaanaysa qofka mu'minka ah dhimashadaasuna waa tan jirka ee ma ahan tan ruuxa waxaan haddaba la yaabanahay in dad badan ayaan garanin ama ku cibrad qaadan ansixinta ilaah oo ah markii mixnooyin iyo xiisado daran ay qofka helaan haddii aad tahay nin ilaah ka cabsada ama aad ku jirto howshiisa oo dhibaatooyin ay ku hareeyaan macnuhu ma ahan in ilaah aad ugu xun yahay waxa aad samaynayso laakiin waa in ilaah uu ku canaanto si aad dembiyada qaar ee noloshaada aad uga soo gudubto weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka saddex iyo soddonaad waxaan eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiinse sharrowgu hadduu sharnimadiisa ka soo noqdo oo uu waxa xaqa ah ee quman sameeyo qumanaantiisuu ku noolaan doonaa haddaba kuwii ilaah ka cabsan jiray ayaa waxay galeen maxaabiistii baabiloon oo waxay caradu u gaartay isla sida kuwii dembaabay oo kale oo waxaa iminka dan sheeganaya kuwii mu'miniinta ahaa waxay ka dhigayaan sida in ilaah aannu xaq ahayn haddaba arrinka ceenkaas ma ahan balse markii hoos loo daadego oo wax walibana sida ay yihiin loo eego ayaa waxaa soo baxaya in ilaah uu ku quman yahay wax waliba ee uu sameeyo weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka saddex iyo soddonaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda labaatanaad ee baalka kun saddex iyo siddeetan waxaana qorninku uu leeyahay sida tan laakiinse idinku waxaad tidhaahdaan sayidka jidkiisu ma qumana reer banu israa'iilow midkiin kastaba waxaan u xukumi doonaa siday jidadkiisu yihiin wax waliba oo israa'iil ku dhacay innagana way inagu dhacayaan oo waxaa laynala shaabadeeyey israa'iil ilaah wuxuu leeyahay reer banu israa'iilow midkiin kastaba waxaan u xukumi doonaa siday jidadkiisu yihiin marka dhinaca kale laga eego ilaah wuxuu leeyahay mid mid ayaan idin xukumi doonaa haddii markaasi aad tahay nin ilaah laakiinse badbaadadaada lumin maysid marka ay sidan tahay haddii aad tahay nin lumay ilaah kuma aad daleecayn kartid wixii uu kugu sameeyey waayo waad garanaysaa inaad aadami dembiile ah tahay rasuul butros ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad sida tan waayo rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda laakiin wejiga rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya haddaba baryadii ilaah waxay u furan yihiin kuwa xaqa ah markaana ma ahan intaasi muran laga keeno maxaa wacay waxaa si saxiix ah ay ugu qoran yihiin hadalladiisa haddaba dhegaystayaal waxaannu iminka dib ugu soo noqonaynaa meeriska cutubka saddex iyo soddonaad ee kitaabkii nebi xisqiil aayaddiisa kow iyo labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo sannadii laba iyo tobnaad ee maxaabiisnimadaydii bisheedii tobnaad maalinteedii shanaad ayaa mid yeruusaalem ka soo baxsaday ii yimid oo wuxuu igu yidhi magaaladii waa la qabsaday nebiyi xisqeel horay buu ugu sheegay in yeruusaalem la burburiyey isla sidii ilaah uu u soo sheegayba laakiin wax akhbaar ah lagama siinin arrinka markii akhbaarka magaalada baabi'inteeda la siiyey waxay ku noqotay wax lala yaabo waxaa iyaga niyad jebiyey akhbaarka ku saabsan in magaaladii la burburiyey ma ayan rumaysnayn in wax sidaas oo kale ah ay magaalada ku dhacayaan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijkan ayaannu horay idinku wadaynaa meeriska kitaabkan waxaanan eegaynaa cutubka saddex iyo soddonaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo kan soo cararay intuusan ii imaan markay fiidkii ahayd gacantii rabbiga ayaa idul saarnayd oo rabbigu afkayguu furay oo ilaa uu aroortii dambe ii yimid ayaa afkaygii furnaa oo aniguna mar dambe carrablaawe ma aan ahayn haddaba sidaad arkaysaan dhammaadka cutubka afar iyo labaatanaad ilaah wuxuu u sheegay nebi xisqiil baabi'ii yeruusaalem oo iyadu ahayd magaalo dhiig qabta wixii intaasi ka dambeeyey ka bilaabata cutubka shan iyo labaatanaad ilaa laga soo gaaro cutubka saddex iyo soddonaad ma uusan helin waxyi ku saabsan magaalada yeruusaalem wuxuuse helay waxyi kala duwan oo ay lahaayeen qaramadii israa'iil ku wareegsanaa iminka ilaah wuxuu soo celiyey waxyiyadii magaalada yeruusaalem wuxuuna dadkii maxaabiisnimada ku joogay baabiloon uu ku leeyahay war baan idinka hayaa yeruusaalem balse aynu warkaasi isaga ah ku ogaanno ayaa waxaa habboon inaan la soo kala baxno baalka kun saddex iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow meelaha cidlada ah ee dalka reer banu israa'iil kuwa degganu waxay yidhaahdaan ibraahim nin quruhuu ahaa oo isagu dalkan buu dhaxlay laakiinse innagu waynu badannahay oo dalkana innagaa dhaxal ahaan inaloo siiyey reer banu israa'iil way garanayeen sidii ilaah uu u jeclaa ibraahim welibana waxay doonayaan in sidii nebi ibraahim oo kale loo jeclaado taasuna suuragal ma ahayn waayo nebi ibraahim wuxuu ahaa hal nin oo iska adag oo yeela waxyaalaha ilaah uu ku amro laakiin iyagu taasi way ka duwan yihiin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan haddaba waxaad iyaga ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay hilib dhiig leh baad cuntaan oo sanamyadiinna ayaad indhaha kor ugu taagtaan oo dhiig baad daadisaan haddaba ma idinkaa dalka dhaxlaya ilaah wuxuu ku leeyahay dhulka ku dhaxli maysaan haddii aad gashaan dembiye la mid ah kuwii dalka laga eryey oo kale haddaba ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddex iyo soddonaad aayadda siddeed iyo labaatanaad sida tan oo dalka cidla iyo yaaban ka dhigi doonaa oo kibirka xooggiisuna wuu dhammaan doonaa oo buuraha reer banu israa'iilna cidla bay noqon doonaan si aan ciduna u dhex marin dad badan oo ahludiin ah ayaa markii ay israa'iil yimaadaan ay farxad weyni saakdaa oo waxay isku yidhaahdaan miyaanay halkanu meel wanaagsan ahayn hase yeeshee rabbigu wuxuu leeyahay oo dalka cidla iyo yaab baan ka dhigi doonaa way ahmiyad ballaaran tahay haddaba dhegaystayaal inaan garanno in haatan dalkaas aan lagu tilmaami karin dal quduus ah dhulkaasu waa dhul cidla ah oo waxaa dul saaran ciqaabta ilaah carada ilaah dadka oo keliya kuma ekaato laakiin waxay kaloo gaartaa dalka haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijkan ayaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubkan oo ah cutubka saddex iyo soddonaad aayadihiisa soddon ilaa kow iyo soddon waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo weliba wiilka aadamow dadkaagu derbiyada dhinacooda iyo guryaha irdahooda ayay kugu hadalhayaan oo midkoodba wuxuu kan kale ku yidhaahdaa oo midka walaalkiis ku yidhaahdaa waan ku baryayaaye bal kaalay oo maqal waxa uu yahay ereyga rabbiga ka imaanaya waxay kugu yimaadaan sida dadku u yimaado oo waxay hortaada u fadhiistaan sida dadkayga oo kale oo erayadaydana way maqlaan laakiinse innaba ma ay yeelaan waayo afkooda ayay jacayl badan ku muujiyaan laakiinse qalbigoodu wuxuu dabagalaa faa'iidadooda haddaba kolkii hore oo warka looga keenay yeruusaalem aad bay u farxeen oo waxay doonayaan inay maqlaan warka uu u wado wax waliba ee uu u sheego raaci maayaan ha yeeshee xagga dusha waxay u egyihiin sida kuwa ilaah u imaanaya laakiin waxay doonayaan inay maqlaan waxa rabbigu uu ku leeyahay laakiin dani kama hayso inay ilaah addeecaan waxay la mid yihiin sida kuwa wehelnimadayada jooga oo waxa ay maqlaan ma beddelaan noloshooda rasuul yacquub oo kuwa ceenkaas oo kale ah la hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddii uu qoray cutubka koowaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan noqda kuwa hadalka yeela oo ha ahaanina kuwa maqla oo keliya oo nafsaddooda khiyaaneeya isla sidaas ayuu ilaah ku leeyahay maxaabiistan joogta dalka baabiloon oo nebiga waxaa loo sheegay oo lagu yidhi waxay jecel yihiin inay hadalladaada maqlaan laakiin dooni maayaan inay ku camalfalaan weli waxaannu ku jirnaa cutubka saddex iyo soddonaad waxaanan eegaynaa aayadaha laba iyo soddon ilaa saddex iyo soddon ee baalka kun afar iyo siddeetan waxaana qorninka uu leeyahay sida tan soo socota bal eeg waxaad iyaga u tahay sida balwe caashaq ah oo uu mid cod wanaagsan oo alaab muusikeed si wacan ugu ciyaari yaqaan ku balweeyo waayo erayadaada way maqlaan laakiinse innaba ma ay yeelaan oo markay waxyaalahaasu noqdaan bal eeg way imaan doonaane waxay ogaan doonaan in nebi uu iyaga dhex joogay iminka waxay garanayeen in yeruusaalem ay dhacday isla sidii yaxisqeel uu u waxyiyey oo waxay garteen inuu nebi dhab ah oo ilaah ahaa in kastoo ay garanayeen inuu iyaga u sheegayo hadallada ilaah haddana dooni maayaan inay addeecaan wixii nebi yaxisqeel uu waxyiyey oo dhan run bay wada noqdeen taasaana keentay inuu ka duwanaado nebiyadii beenta ahaa waxaannu dhegaystayaal iminka soo gaarnay cutubka afar iyo soddonaad ee kitaabkii nebi xisqiil mawduuca cutubkani uu ka hadlayo waxa weeye arijirradii beenta ahaa ee israa'iil nebi beenaalayaashii israa'iil ayaa iminka la muujiyey inay beenaalayaal ahaayeen waayo baabba'a yeruusaalem isla sida nebi yaxisqeel uu sii waxyoodayba ayaa run noqday oo la wada arkay ilaahna iminka wuxuu ku leeyahay nebi beenaalayaasha sida tan ku qoran isla cutubkan afar iyo soddonaad aayadihiisa kow ilaa labo ee baalka kun afar iyo siddeetan waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow arijirrada reer banu israa'iil wax ka sii sheeg wax ka sii sheeg oo waxaad arijirrada ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay waxaa iska hoogay arijirrada reer banu israa'iil oo iyagu isquudiya miyaanay arijirrada ku habbooneen inay ariga daajiyaan hadalladan waxay ka yimaadeen rabbiga laakiin kama imaanin nebi xisqeel waa inaan lagu ammaanin dadka masiixiyiinta ah howsha ay qabanayaan taana macnaheedu ma ahan inaan xagga qarashka laga caawiyin laakiin waa inaan howsha ay qabanayaan la buunbuuninin waxaa laga doonayaa inay dadka wax baraan si qaraar buuna ilaah ula macaamilooday nebiyadii beenta ahaa oo aad bay u ceeboobeen haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal cashirkan ayaannu iminka eegaynaa baalka kun afar iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka afar iyo soddonaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan idinku kii cudur qabay ma aydnaan xoogeen oo kii bukayna ma aydnaan bogsiin oo kii jabnaana ma aydnaan kabin oo kii baxsadayna soo ma aydnaan celin oo kii baadiyoobayna ma aydnaan doondoonin laakiinse xoog iyo cadaadin ayaad iyaga ugu taliseen markaan arijiruhu wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan qaranka israa'iil waxa uu samaynayo mustaqbalka waxay iminka ku jiraan masaafuris iyadoo ay ugu wacan tahay dembiyadooda waayo waxay dhegaysteen qaranku nebiyo been ah haddaba rabbigu weli mustaqbal ayuu u hayaa reer banu israa'iil wuxuu kaloo leeyahay kama aanan tuurin qar dheer laakiin weli waan jeclahay oo sidaas ku baabbi'i maayaan markaa kuwa masiixiyiinta ah iyo weliba kuwa diimaha kale aaminsanba waa inay akhriyaan qorniinka si ay ku gartaan in ilaah weli mustaqbal wanaagsan uu u hayo reer banu israa'iil haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan ayaannu dhegaystayaal hoos ugu dhaadhacaynaa cutubka afar iyo soddonaad aayadihiisa afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota waxaan iyaga daajin doonaa meelo daaqsin wanaagsan oo xeradooduna waxay ahaan doontaa buuraha dhaadheer oo reer banu israa'iil halkaasay xero wanaagsan dhex fadhiisan doonaan oo waxay daaqsin wanaagsan ka daaqi doonaan buuraha reer banu israa'iil anigu qudhaydu araygayga waan daajin doonaa oo dhereg baan la fadhiisin doonaa ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay rabbigu wuxuu leeyahay wuxuu iyaga geyn doonaa goob daaqsin wanaagsan weliba way nabdoonaan doonaan sida daacadda ah waxaa laga hadlayaa wakhti mustaqbalka ah oo dhulka israa'iil iminka sidaad garanaysaanba nabad ma ahan weli waxaannu ku dhex jirnaa cutubka afar iyo soddonaad waxaanan eegaynaa iminka aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan kii baadiyoobay baan naadin doonaa oo kii baxsadayna waan soo celin doonaa kii jabayna waan kabi doonaa oo kii bukayna waan xoogayn doonaa laakiinse kan buuran iyo kan xoogga leh waan wada baabi'in doonaa oo cadaalad baan ku daajin doonaa arrijiraha dhabta ah haddii mid ka mid ah idihiisa uu lumo wuxuu marka hore baadi goobaa tii luntay reer banu israa'iil iyo kiniisaddaba sidaas buu u yeelayaa waxaan kaloo garanaynaa masaalkii laxdii luntay markaasoo sayidkeenna laga wariyey arrijire ay hal lixi ka dhuntay oo intii kale uga tegay cidlada inuu tii luntay soo helo
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin